baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey heshiiskii ay dhowaan magaalada muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah laba boqol shan iyo konton xildhibaan oo kulanka fadhisay maanta ayaa waxaa laba boqol iyo konton iyo laba ka mid ah ay u codeeyeen heshiiska laba ka mid a ayaa aamustay halka hal xildhibaanna uu diiday wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho kulanka wada jirkoo labada aqala baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta villa hargeysa maanta waxaa la horgeeyey heshiiska siyaasadeeda jihaynta siyaasadda doorashooyinka soomaaliya fadhiga waxaa soo xaadira laba boqol konton iyo shan xildhibaan waxaana si wada jira u shir guddoominayay guddoonka labada gole heshiiskana toddobiyo tobankii bishan sebtembar villa soomaaliya ku gaareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya duqa muqdisho ayaa qeexaya in dalkay ka dhacda doorasho dadban laguna guuldarayso suuragelinta doorasho dadweyne xildhibaanada golaha maanta hadle qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay lahayd in fadhiga loo dhan yahay uu hor yimaado madaxweynaha soomaaliya si loo qiro fashilka siyaasadeeda dhacay maadaama dowladda looga fadhiyey dalka inay gaarsiiso doorasho dadweyne xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawa oo ka hadlay fadhiga hortiisa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in la meelmarsiiyo heshiiska balse ay ahayd in madaxweynaha golaha uu hor yimaado kana qira fashilka siyaasadeeda dhacay mudane guddoomiye marka koowaad waxaan rabaa heshiiskan siyaasadeed duruuftii uu ku yimid waa la wada soconay waana soo dhoweynaya laakiin waxaan rabaa maadaama aan nahay xildhibaano matala shacabka su-aale ay ahayd inaan weydiino dadkii heshiiskan noo gaaray oon awabihaaf ku gaaray mudane guddoomiye heshiiskan siyaasadeed wuxuu sheegayaa in dalku aado oo duruuftii ay keentay in doorasho dadban uu aado afartii sano ee lasoo dhaafay waxaa xukuumaddii uu madaxweyne cabdullaahi farmaajo soo dhisay ay noo sheegaysay in doorasho qof iyo cod ah la aadi doono waxaan aada iyo aada munaasib ugu haystay mudane guddoomiye in maanta ayna hor yimaadaan oo inaga hor adlaan ciddii ku fashilantay dadka inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah waxaa ii muuqata in madaxweynuhu warqad soo diray dabcan hadda xukuumaddii waakii ayaan dhaweyd iska beriday madaxweynuhu xukuumad cusub ra-iisul wasaareu magacaabo weli xukuumad lama dhisin ama ra-iisul wasaarihiisaasba ha noo soo diro ama isaguba ha noo yimaadeen sababtii loo qaban waayo doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka in loo sheego oo laga qanciyo xaq u lahaa baan islayn guux badan oo ka jiray fadhiga xildhibaano badanna isqoreen inay hadlaan ayaa wakhtiga kooban aysan u suuro gelin waxaana cod la geliya in la meel marsiiyo heshiiska siyaasadeed ee jihaynta siyaasadda doorashada soomaaliya iyadoo codka la qaaday kadibna guddoomiyaha golaha shacabku ku dhawaaqay natiijada codka sharciga doorashada labada kun iyo labaatanka kow iyo labaatanka ee baarlamanka federaalka soomaaliya iyo lifaaqa ku xihan waxaa waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ogol u codeeyey laba boqol iyo konton iyo labo sidaas ayay u ansaxiyeen fadhigan oo ahaa midkii ugu weynaa ee labada gole kana dhigan heshiiskii ugu weynaa maanta inay meel mariyeen ayaa jihayn doona xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaanna midda doorashada walaac badan laga qabay waxaana heshiiskan iyo wadahadalladiisii intay soo socdeen meesha ka baxay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo shirkii dhuusamareeb labo kadib saaxadda siyaasadda laga saaray xilligan soomaaliya waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho dadban iyadoo dib loogu laabanayo odayaasha dhaqanka erga lasoo xulay iyo maamul goboleedyada waxayna hadda u muuqataa marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo in ay gundhig siyaasad u noqon doonto heshiiskan maanta ay meel mariyeen labada aqale soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho